wararka aan ka helayno deegaanka buula gaduud oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada kenya ay isaga baxeen fariisimadii ay ku lahaayeen halkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada kenya ay ka qalab urursadeen deegaanka oo ay si toos ah usoo banneeyeen difaacyadii ay kaga sugnaayeen deegaanka buulagaduud markii ciidamada kenya ay ka baxeen deegaanka buulagaduud ayaa dagaal kulul wuxuu ku qabsaday deegaanka yoontoy oo aanan sidaas kaga fogeen deegaanka buulagaduud oo ciidamada kenya ay ka baxeen dagaalka ayaa la sheegayaa inuu ka socdo deegaanka yoontoy oo ciidamada kenya iyo shabaab ay halkaasi ku dagaalamayaan deegaanka buulagaduud ee ciidamada kenya ay ka baxeen ayaa ku dhow duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sababta ciidamada kenya ay uga baxayaan fariisimaha ay kaga sugnaayeen gobolada gedo iyo jubbooyinka ayaa lagu sheegay inay tahay amar ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda kenya tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii shan iyo tobankii bishan ka dhacay deegaanka ceel cadde oo ka tirsan gobolka gedo waxaa isa soo taraya cabsida iyo walaaca ay qabaan ciidamada kenya ee ka baxaya degmada badhaadhe iyo deegaanada ka tirsan gobolka jubbada hoose